rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed ayaa xalay sagaalkii fiidnimo dib u helay xorriyaddiisa kadib in ka badan toban maalmood oo la waayey meel uu ka baxay nolol iyo geeri waxaana la sheegay in afduubkiisa ay ka dambeeyeen ilaa afar nin oo watay gaari aanan lahayn astaanta lambarada baabuurta lagu aqoonsado ee taarikada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya iyo qaar ka mid ah xubnaha u dooda xuquuqul insaanka dalka kenya ayaa horey u sheegay in ragga afduubka geystay ay ka tirsanaayeen ciidamada qarsoon ee dowladda kenya brofesor cabdiwahaab ayaa ka gaabsaday inuu teleefoonka nagula hadlo balse eheladiisa ayaa sheegaya in la soo daayey isagoo caafimaad qaba inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan soo dayntiisa iyo qaabkii loo maray cabdicasiis sheekh cabdisamed oo ay walaalo yihiin brofesorka ayaa ka waramaya daab uu raacan yahay wuu nabad qabaa maasha allah wax dhibaa ma jira xalay saddex saac waxaa guriga imaaday marka annagana wuu nala joogaa xaafada dhan cidda cid dhan ula joogaay maasha allah hadda uu raacan yahay wax dhibaa ma jiraan marka caafimaadka tan uu raacan yahay marka hore waxaa naloo sheegay inuu gacanta nabar gaarin laakiin hadda gacan nabarka ma gaarin oo meeluu nabarka gaari ma laha caafimaadkiisa iyada u fiican yahay wallaahi nin wuxuu ahaa iska baashaalayo waxaa u iscabaayo maasha allah wax dhib baa loo geysta ma laha su-aalihii rambaan loogu weydiiyey su-aalihiina way soo dhamaadeen wax haddaba maxkamadda isku daynaan ma laha cid hadda asaga dembi ka gasho dhibaato weyn u geysto hadda uu dacweynayo cidaasna dhib ii geysta uleeyahna ma laha waa un lawada ayra su-aalan baa lasoo weydiiyey waa lasoo celiy guus asaga naadka lagu soo celi marka waxyaalahaas kalaaninaan kasii hadlada sii loo qabtay iyo waxyaalaha loo qabtay wax sababta loo qabtay waxaas hadda anigan kasii hadla ma rabo insha allah isagoo nabad qab hadduu noo imaaday annaga hadda wax dambe oon ka hadlayna oon sii sheegin mulaha alxamdulilah calaa kulli xaal ma jirto wax maxkamad ah oo la geeyey brofesorka hase yeeshee qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey in brofesorka uu xorriyaddiisa mar kale dib u helo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaalida ee kenya ka soo jeeda ayaa beryihii lasoo dhaafay dadaal xooggan ugu jiray sidii loo heli lahaa halka lagu afduubtay ama lagu haysto brofesorka khadar maxamuud xareed v o a nairobi